madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa muqdisho ka furay shirweynaha meertada shan iyo tobanaad ee ururka caalamiga ee daraasaadka soomaaliya kaasoo dalka lagu qabanayo muddo soddon iyo shan sanaa kadib shirweynahan oo ay soo qabanqaabisay jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan afar boqol oo qof oo isugu jira aqoon-yahano soomaaliyeed cilmi baarayaal caalami ah iyo qaar ka mida mas-uuliyiinta jaamacadaha geeska afrika gudoomiyaha jaamacadda ummadda brofeor xasan cismaan gacal iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir ayaa si wada jira uga waramaya shirkan waxaan idin leeyahay marka koowaad jaamacadda ummaddu sida la sheegay waxay ahayd meeshii laga bilaabay buddhigeedii ururkan daraasaadka cilmibaarista soomaaliyeed haddana waxay noqonaysaa haddii ala yidhaahdo inay soo celiso kaalinteedii ahayd in ay noqoto meesheeda ay ka sii wado sida la sheegay shan iyo soddon sano ayaa ugu dambeysay in lagu qabto dalka soomaaliya marka laga reebo saddex meelood oo intii burburka uu ka jiray lagu qabtay oo kale ah hargeysa jigjiga iyo jabuuti waxaan rajaynaynaa dhammaan soomaali meelay degtoo dhan in la gaarsiiyo hawshan weyn oo ah howl ay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed sida la ysugu keeni lahay xagga dhaqanka diinta dhaqaalaha siyaasadda anigu waxaan ka qayb galay shirkii ugu dambeeyey ee godanbek lagu qabanayay yaaligu yaa la igu marti qaaday markii aan meesha tegay runtii shir aada u kooban dadkuna yaraayeen bay ahayd markaa fariin adag baa la iiga soo dhiibay waxaa la yidhi sababta lagugu yeeray inaad shirka khudbad ka jeedisa ma ahane malaa waxa iska aaminsiina umalaynaa inaan aqoon yahanada ka mid ahayn oo kuwan siyaasiyiinta meelaha hore orda-aan ah waxaan kuugu yeernay bay yidhaahdeen in shirka macno loo yeelo daraasaadka soomaaliga oo sanadka dambe lagu qabto dalkii xilna la iska saaro marka waxaa joogay brofesor mahad allah saaxiibkay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay dadka aqoon-yahanada ah inay door ka qaataan horumarinta waxbarashada markaa weli waxaan rabaa markaa inaan halkan bahda waxbarashada soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee fursad waxbarasho hesha ee aada muxuu ahaaye waxbarasho dibadda aba aada ha noqote in ay focus gareeyaan subjectiskaas social studieska ah si mujtamaca dhibkana haysto maanta noo qof noogaga baahi badani ma jirto inaan daraasayno duruufaheenna iyo muxuu ahay challengeska ama taxadiyaadka haysta ummadeenna si aan ugu helno jawaab kaafi ah waafi ah oo ku filan in ay waxayaan dadka dhallinyarada ah ee meeshan fadhiya ama daawanaya ama dhagaysanaya barnaamijkan ayaa maanta marka qoro isu dhiib waa qoriga loo dhiibay inay la kufaan iyo inay la cararaan oo meel fiican ay gaarsiiyaan maanta ayagay u taallaa khaasatan jaamacadaha shirweynaha meertada shan iyo tobanaad ayaa lagu soo bandhigay guulaha laga gaaray daraasaadka soomaaliya